shirkinyanageeda shir sanadaadka lamaad ee nabadda soomaaliya oo lakaqo waday garowe welibana ku qeybgalay aqoon-yahano saxafiyiin madaxa ku tirsan puntland iyo hanukudareer igad siyaasiyiin iyo khuburo wal ku qoro arrimaha nabadda agaasimaha hay-adda b d r c ali faarax cali oo kureenku hadali madaliyana sheegay in madaliya gundhiganata in lakashal faa'iidaysada aragtiyaha salkin ee nabadda mawduucuna waa mawduuc jira weeye mandiqadan geeska africa hadda xoogaha qalalaasyo badan uu ka taagan yahay qalalaasahaasna dee inaga saameynta ugu weyn uu ina leeyahay marka waxaan rajaynaynaa ilaah idankiis inuu wax ka anfaco amniga iyo xasiloonida gobolka guud ahaan sidoo kale madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed abdi waare iyo dhinishay ku hadalay shir sanadeedka lamaad ee nabadda soomaaliya marka hore waa in tababar fiican oo xirfaddaas tababarkeeda qofkii kamira garabka soo saarta ama social media furtaaba wuxuu leeyahay waxaan ahay saxafi in tababarka lagu dadaalo waa qodobka koowaad midda labaad qiyamka ama ethicska ama muxuu ahay dhaqan wanaagga saxaafadda oo ay ka mid tahay runka sheegidda in waxa la gudbinaya runta laga sheego in dhexdhexaadnimo lagu dhaqmo oo aan mataqaanaa dadka ishaysta ama siyaasadaha ishaysta dhexdhexaad laga noqdo in akhlaaqda iyo qiyamka ummaddaas ha ahaato mid dhaqan ama ha ahaato mid diineede la xushmeeyo in mas-uuliyad la isticmaalo oo la xisaabtan jiro oo accountability qofku wixii uu geysto in lagula xisaabtamaayo ay meesha ka jirto iyo in la joogteeyo oo la helo hay-ado dawliya oo joogteeya waxaan rajaynayaa in shirkan arrimahaas ayaga ah looga doodi doono wanaaggana saxaafadda way ka qayb qaadataa gebagabadii madaxweynaha dowlad goboleedka puntland sayid cabdulaahi deni oo furi shirweynaga lamaad ee nabadda soomaaliya yana bogaaday madadha waxaan bogaadinayaa madashan maanta halka la ysugu yimid ee ka hadlaysa nabadda oo ku suntan kooiyo labaatanka sebtembar oo ah maalinta nabadda adduunka waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala aan ka barino inuu dhammaan geygeenna nabad ka dhigo iyo caalamka guud ahaanba waxaan kaloo si gaara u rajaynayaa mawduucyada hadda looga hadli doono saddexda beri ee ku saabsan warbaahinta iyo nabadda inay noqon doonto isweydaarsi iyo wada hadal ka dhasha wax waxtara nabadda iyo xasiloonida nabadda iyo xasiloonida dadka soomaaliyeed baahiday u qabaan laga sheekayn maayo caalamku shan iyo soddonkii sane u dembeeyey laga soo bilaabo sagaashankii waxaa hoos u dhacayey dagaaladii iyo xasaradihii adduunka ee dagaalkii qaboobaa uu sababay shir sanadeedkan lamaad ee nabadda soomaaliya oo dhaqobaday garoowe iyo antiisu dareer weliba diiradda laka saaro doone muhiimadda nabadda yeelata